بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah toban askari oo saacadihii lasoo dhaafay mar kale ciidanka sahaynada looga dilay koonfurta lubnaan iyo dagaalla culus oo ka socda xuduudda diyaaradaha dagaalka sahaynada oo duqiimo aan kala joogsi lahayn ka geysanaya bayruud iyo heshiis xabad joojineed oo la kala dhex dhigo maamulka isugu yeeray israa'il iyo kan xisbullah oo laga dardaar warinayo hogaamiyaha dowladda shiicada iiraan oo shan sane kadib markii ugu horeysay khudbad ku bixisay luqadda carabiga ka jeediyey masjid ku yaalla magaalada dahraan haddaba maxaa xilligan ku soo beegay khudbaddiisa mise dhabba inay gogolxaar u tahay marxalad cusub oo uu gobolku gelayo waxaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonnaa dagaalka ka socda mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe mu'asasada asxaab oo baahisay isdaar dokumentari ah oo qayb ka ah silsiladda shuhadada hindiya laguna soo qaatay siirada ashahiid doctor abukhaalid raximahullah maraykanka oo walaac ka muujiyey awoodda isbahaysatay ee ruushka shiinaha iyo kuuriyada waqooyi haddaba muxuu yahay hadalka ka soo yeeray xogayaha arrimaha dibadda xukuumadda washington falal cunsurnimo ah oo laga soo sheegayo koonfur afrika iyo dad siyaabo kala duwan loogu dilay dalkaas saacadihii lasoo dhaafay qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa mandiqadda loo bixiye bariga dhexe waxaa ka holcaya loolan u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda oo ay gadaal ka taagan tahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyo ururada shiiciga ah ee hoostaga dowladda iiraan duqiimo culus iyo dagaallo xooggan ayaa waxay ka socdaan waddanka lubnaan iyadoo sidoo kale diyaaradaha dagaalka gumaystaha ay duqiimo ka geysanayaan waddamo ay ka mid yihiin suuriya ciraaq iyo yemen sidoo kale malishaadka loogu yeero mixwarka muqaawamada ee iiraan hoostaga iyagana waxa ay qaadayaan weeraro ka dhan ah sahaynada kuwaas oo ay ka geysanayaan magaalooyinka ixtilaalka ku jira dhanka kale warbaahinta gumaystaha yuhuudda ayaa ku dhawaaqday in duqayn ka dhacday bayruud lagu beegsaday hogaamiyihii beddelay xasan nasrallah iyadoo xaalad hubantila'aan ah ay ka taagan tahay noloshiisa si aan wax badan uga ogaanno xiisadda ka taagan mandiqadda bariga dhexe iyo wararkii ugu dambeeyey ee gobolka iyo sidoo kale hogaamiyaha iiraan oo shan sane kadib khudbad ka jeediyey masjid ku yaalla dahraan waxaa inoo falanqeynaya oo barnaamijka igala qaybgelaya walaalkeen cabdulfataax abu muxsin cabdifitaax soo dhowow sidee ayay wax u socdaan aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb ee xaaladda bariga dhexe ee waa bariga dhexe colaaddu way sii karar qaadanaysaa maalinbaa maalinta ka dambeysa waxayna ku sii baahaysaa ee gobolka ee suuriya ayaa hadda jabhadda kusoo biirtay ee maleeshiyaad shiico ah oo ku sugan ee gudaha wadanka suuriya ayaa maalmahan waxay duqaymo ku beegsanayeen ee saldhigyada maraykanka ee gudaha suuriya iyo sidoo kale deegaanada ay yuhuudda xoogga ku haysato ee sidoo kale diyaaradaha dagaalka yuhuudda waxay duqeyn culus ka geysteen gudaha magaalada bayruud ee caasimadda wadanka ee lubnaan halkaas oo la sheegayo soybow in lagu beegsaday isku imaatin uu ku sugnaa hashim safyudiin oo ah ninka hogaaminaya ee ururka isugu yeeray xisballah ee bedelay hogaamiyihii dhowaan la dilay ee xasan nasralah ilaahi hadda suhaybow ma jiro warcad oo ka soo baxay maamulka yuhuudda oo lagu sheegayo in laga takhalusay hogaamiyahaasi sidoo kale ma jiro war ka soo baxay dhanka xisbullah oo iyaguna ay ku qirayaan in hogaamiyahooda la dilay balse warkan waxaa saacadihii lasoo dhaafay si aad ah u baahinayey warbaahinta maamulka isugu yeera israa'iil sidoo kale maamulka yuhuudda waxay sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay weerar gaadmo ah oo ay ka fuliyeen mukhayamka badaawa ee magaalada tarabolis ee waqooyiga wadanka lubnaan inay ku dileen hogaamiye sare oo ka tirsanaa muqaawamada filistiiniyiinta kaas oo isaga iyo saddex ka mid ah wiilashiisa isla goobta ay ku dileen sida iyagu ay sheeganayaan sidoo kale yuhuuddu waxay saacadihii lasoo dhaafay ay duqaymo ka geysteen meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada bayruud waxay sidoo kale yuhuuddu duqeeyeen saldhig maleeshiyaadka shiicada ah ay ku leeyihiin meel u dhow saldhigga ciidanka ruushka ee dalka suuriya ee xumaymiim marka si guud colaaddu waa ay sii karar qaadanaysaa xaaladduna waa ay ka sii daraysaa dowladaha reer galbeedka suhaybow waxay muwaadiniintooda uga digeen inaysan u safrin wadanka lubnaan sidoo kalena waxay sheegeen in kuwa hadda jooga dalka lubnaan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay kala bixi doonaan maadaama xaaladda wadankaasi ay hadda tahay mid hobanti la-aan ah sidoo kale dowladda faransiiska waxay ku dhawaaqday inay waanwaan ka geli doonto xaaladda wadanka lubnaan maadaama iyadu ay galaangal ku leedahay ee wadankan madaxweynaha wadanka faransiiska emmanuel macron waxa uu sheegay inuu farin u diray qatar yahuudda imaaraadka urdun taasoo ku aadan si loo dejiyo xaaladda hadda ka taagan ee dalka lubnaan waan gartay cabdi fitaax kadib duqayntii lagu beegsaday haashim safyudiin waxaa lasoo warinayaa in magaalada bayruud laga dareemay dhulgariir aada u xogan sababo ku aadan bambooyinka ay adeegsanayeen diyaaradaha dagaalka yahuuda warbaahintu waxay soo tabinaysaa in ilaa iyo hadda aysan jirin cid u dhowaatay goobta duqaynta oo ay ka dhacday aanan loo ogolaanin gaadiidka gurmudka deg dega ah shaqaalaha madaniga ah iyo sidoo kale xitaa canaasirta ka tirsan ururka xisbullah ilaa iyo haddana la sheegayo in shakhsiyaadka la beegsaday ay ku jiraan burburka hoostiisa bal arrintaas sidee ayay u dhacday arrimaha aad soo sheegtay oo idil soybow waxay tilmaamayaan in hadafka yahuuddu ay beegsatay uu yahay mid culus islamar ahaantaana uu la mid yahay weerarkii toddobaadkii hore lagu beegsaday hogaamiyihii ururkan isugu yeeray xisballah ee xasan nasrallah waxaad la socotaa in weerarkaas ay fuliyeen diyaarado dhowr ah oo kuwa f soddon iyo shan ah weerarkanna waxaa la sheegayaa in isla qaabkii ay yahuuddu u adeegsatay oo magaalada bayruud ee caasimadda waddanka lubnaan laga dareemay wax u eg dhulgariir sidaba looga dareemay maalintii la beegsanayey ee xasan nasrallah marka waxaa la dhihi karaa labada weerar waxay ahaayeen kuwo isku dhow oo isku qaab ay yahuuddu u fulisay goobta la beegsaday marka laga hadlayo waa isla bayruud qaabka loo beegsaday ee hogaamiyaasha shiicadana waa isla qaabkii hore iyagoo kulan ku jira xasan nasralah waxaa la dilay isagoo kulan hogaaminayey ninkan hadda waxaa la sheegayaa in la beegsaday isagoo kulan u hogaaminayey waa gartay cabdi fitaax laga soo bilaabo toddobaadkii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda xuduudda udhexeysa lubnaan iyo filistiin waxay dagaalo culus ku dhex marayaan ciidanka yuhuudda oo halkaas duulaan kusoo qaaday warbaahinta sahaynadu waxay ku waramaysaa in maalin kasta khasaare culus ciidankooda dhabarka loo saarayey bal tafaasiil inaga siiya wararkii ugu dambeeyey iyo khasaaraha ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey dagaaladay dhacay saacadihii lasoo dhaafay yahuuddu suhaybow tan iyo toddobadii oktoobar waxay si maalinla ah ula kulmayeen dhiigbax iyo khasaare joogto ah si maalinla ah ayaana loo beegsanayay askartooda ee wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in inka badan toddoba askari oo yuhuud ah lagu dilay mid ka mid ah iska horimaadyadii ugu cuslaa oo ciidanka yuhuudda iyo maleeshiyaadka isugu yeeray xisballah uu ku dhex maray ee xuduudda dalka lubnaan xilli ciidanka yuhuudda ay isku dayayeen inay gudaha u galaan ee koonfurta lubnaan taa marka waxay keentay in maleeshiyaadka isugu yeeray xisballah ay u dhigaan weerar dhabagal ah halkaana waxaa ka dhacay dagaal gacmaha laisula tegay oo yuhuuddu askar badan looga dilay inta hadda la xaqiijiyeyna waxaa la sheegayaa in toban askari ee weerarkaasi ay ku waayeen ee sahaynada marka laga soo tago suheybo khasaaraha dhanka bashariga ah waxaa jira khasaare ee dhanka lojistiga ah oo yahuudda ku socda ee hadda macluumaadyadii ugu dambeeyey waxay sheegayaan suheybow in sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka yahuudda uu sheegay inaysan haysan gaadiid ku filan oo kuwa dagaalka ah gaar ahaan dhanka dabaabaadka oo aan horey u sheegnay in yahuudda boqolaal gaadiidka gaashaaman ah gaar ahaan ee kuwa meerkaafaha loo yaqaano jiilka afaraad ay ku waayeen dagaalka filistiin taana waxay keentay in yahuuddu ay qayla dhaamiyaan oo ay sheegaan inaysan haysan gaadiid ku filan oo ay ku dagaalgeli karaan waa gartay cabdifataax dhanka kale magaalada dahraan shalay masjid ku yaalla waxaa khudbad ka jeediyey murshidka guud ee dalkaas aayatullaahi cali khamanay waa markii ugu horeysay muddo shan sano ah oo ninkan khudbad noocaasa uu jeediyo masjidkaasna uu kusoo dukado waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah inuu ku hadlay luqadda carabiga oo khudbadda uu ku jeediyey bal khudbadda uu jeediyey aayatullaahi cali khamanay fariimaha ay xambaarsaneed nuxurkeeda iyo wixii laga yiri
laga soo bilaabo bishii januari ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii markii ugu horreysay muddo shan sannadood ah ee sida aad soo sheegtay suheybow hogaamiyaha guud ee iiraan cali khamana'i ayaa jeediyey khudbaddii salaada jumcada oo shalay ku baxday laba luuqadood oo farrisi iyo carabiba isugu jirtay waxay khudbaddu ahayd suheybow mid aad looga soo qayb galay oo kumanaan kun oo shacab rag iyo dumarba isugu jiray ayaa soo xaadiray fagaaraha masjidka oo iyagu u yaqaanaan al xuseyniyaad sidoo kale wadooyinka ayaa xirmay dadka ka soo qayb galay badidooda darteed waxaa sidoo kale khamana iyo hareerihiisa taagnaa waxaa loogu yeero qiyaadada safka koobaad ee iiraan kuwaas oo ka socday qaybta amniga iyo siyaasadda maamulka iiraan waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa ilaalo adag oo sugaysay amniga oo qaarkood suweyba waxay ku hubaysnaayeen qoryaha shiishihanada ee maadaama xaaladda amni ee gudaha waddanka iiraan ee laga warqabo oo siday ahayd waayadii u dambeysay isagaa laftiisa ee cali khamana'i waxa uu watay qori nooca shiishihanada ah ayuu mimbarka la soo fuulay iyadoo mimbarkana hortiisa ee lagu xardhay aayado qur-aan oo ay ka mid ahaayeen fa inna xisballaahi hum ulkhaalibuun qaybta carabiga ee khudbaddu waxay soconaysay suheybow muddo labaiyo labaatan daqiiqo ah waxayna ku waajahneyd shucuubta wadamada carabta iyo sidoo kale atbacda iiraan ee ku sugan gobolka waxay u muuqatay mid dhabaha u xaaraysa marxalad soo socota iyo diyaargarow dagaal iyo weliba istaraatiijiyad cusub oo iiraan ay ku socoto waa marka la eego qaab hadalkiisa oo xanaf iyo turxaan badan ay ku jireen waxa uu sheegay in muqaawamada oo uu la jeedo maleeshiyaadka iiraan ay taageerto ee gobolka ku sugan ee shiicada ah aysan marnaba joojin doonin dagaalka dibna aysan u laaban doonin iiraanna sida uu sheegay aysan khudlaamin doonin oo ay ku baritaari doonaan gantaallada ay ku tuurayso deegaanada ay yahuudda xoogga ku haysato waxa uu intaa raaciyey in weeraradii dhagarta ahaa ee israa'iil ay ku dishay hogaamiyaashii ugu sarreeyey shiicada xisballah iyo sida uu sheegay muqaawamada filistiiniyiintuba aysan tabardarro ku keeni doonin dagaalka ka dhanka ah sahaynada ee ka socda gobolka wuxuu sidoo kale isla khudbaddan uu fariin ugu diray maraykanka iyo waxa loogu yeero israa'iil waxa uu u sheegay in mustaqbalka bariga dhexe aysan iyagu go'aamin doonin islamarhaantaana aan loo daba fariisan doonin washington iyo tal abiib waan gartay cabdifataax khudbaddan markii si kale loo eego yoolkeeda iyo hadafka hiigsanaysa maxay ahayd marka hore suheybow iiraan waxay maalmahan la soo baxday eweji ka duwan ee wejigii lagu yaqiinay isbarbaryac ayay bilowday iyo kala hadal iyo gebidhaclayn aanan lagu aqoonin ayay la soo shirtagtay madaxweynahooda waxa uu taagan yahay wadahadal ayaan diyaar u nahay ee weliba waxaan ka tanaasulaynaa hubka nucleerka hogaamiyaha guud ee iiraan cali khamanaina waa midkan sidan u hadlaya ee taa marka falanqeeyaasha gobolka waxay ku sifeeyeen in khudbaddii ee cali khamana'i iyo sawaariikhdii faaruqa ahaa ee dhowaan iiraan ay ku duqaysay israa'iil waxay ahaayeen ayay leeyihiin kuwo dadka shiicada ah ee lagu seexinayo maadaama suhebow si aad la socto ee dadka shiicada ah ay ka aamin baxeen iiraan ka gadaal markii ay soo baxeen ee warar sheegaya in iiraan ay xasan nasrallah iyo hogaamiyihii muqaawamada filistiiniyiinta ee ismaaciil haniya ay ka dhigatay qurbaan ay ugu dhowaanayso reer galbeedka iyo maraykanka oo waxaa la leeyahay iyada ayaa fududaysay ee dilkooda xitaa si toos ah bay uga qayb qaadatay ayaa la leeyahay waxaa la sheegayaa in basaaskii dilay xasan nasrallah uu ahaa nin iiraani ah sida ay sheegayaan taqaariirta iyo macluumaadyada ka soo baxaya gobolka ee ay baahinayaan warbaahinta gudaha iyo kuwa reer galbeedka intuba aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdulfitaax abuumuxsin oo falanqeyn iyo isdultaag ku samaynayay wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan mandiqada loo bixiyey bariga dhexe
لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka calamulyoom ayaan isla maraynaa mu'asasada asxaab ayaa baahisay isdaar dokumentari ah oo qayb ka ah silsiladda shuhadada hindiya kaas oo lagu soo qaatay siirada shahiid doctor abukhaalid raximahullah haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir بسم الله الرحمن الرحيم
احمل سلاحي يا أخي لا تسلبن إن يقتلوك فإن فكرك رافع نورا تضاء به سبيل الساري
واملت وساوس من يوسوس كفرنه إني لأذكر سبلا وصاحبي عمران في ليل وفي إبدال قد سابقاك إلى الفداء كلاهما وكلاهما لأخيه خير مبال
نزف الوريد
فاروق لا تبعد على الأدهان أنت الشهيد الخالد التذكار بالأهل بالدم بالرفاهة بالغنى فديت أمتنا من الأحقار يدعو الشهيد الألف من أمثاله وبهم يتم تقلب الأطوار أرشد بكم مستطلعين لشأنكم في الهند كل مطالع الأنوار هزت منابرها بصادق بذلكم وأثير فيها العزم كل مثاني أوشكت أجزع فانتهيت بأنه في كل شأن حكمة للباري
waa juska labaad ee taxanaha shuhadada hindiya ee ay baahiso muasasada warbaahineed ee asaxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida waxaa la daawan karaa saacad dhammaystiran isagoo soo bandhigaya kolonyo hogaamiyaal iyo ciidanba leh kuwaas oo labaatankii sane lasoo dhaafay ku baxay dhabbaha halganka jihaadka ee ka dhanka ah maraykanka iyo kaaliyeeshiisa waxaa xalqadan si gaara looga faalloonayaa taariikhda iyo nafhurka dhakhtar mujaahid ah oo isbitaallada waaweyn ee mukeyfyada iyo mushaaraadka fiicanba leh ka doortay uu adeegidda iyo daryeelka dhaawacada mujaahidiinta iyo eheladooda kana soo jeeda dalka bakistan laguna magacaabo al-ustaad doctor sarbuland zubayd caana ku ahaa abukhaalid raximahullah wuxuu ka soo jeedaa qoys diineed oo kusoo berberiyey yaraantiisa in wax waliba loo huro diinta islaamka sidaas darteed isagoo wiil kuray ah ayuu isku imaatinada ardayda ee jaamacadda ka difaaci jiray qiyaadaadka muslimiinta waxay masiiradiisu jihaad ka soo bilaabanaysaa duulaankii ruushka ee dalka afghanistan doctor sarbuland oo ajiibaya baaqa jihaadka ayaa ka tallaabay xadbeenaadka sykes biko ee labada dal sidaasina uga mid noqday dhallinyaradii mujaahidiinta ee sanka dhulka ugu jiiday suufiyiidka كان فتى صغيرا حين غزا العدو الغاصب الروسي بلده الجار أفغانستان
हमारी है वो जंग के जिससे अर्ज जबल में घर घर आतिशबाजी है واجه الشعب الأفغاني المسلم عدوه الروسي بكل صمود وإباء माँ की सरशार وأقبل شباب الأمة من كل حدب وصوب وبكل شوق على أسواق الجنة المفتحة وعم الهماس الجهادي وانتشرت الشعارات الجهادية في كل ربوع باكستان
عقيدة التوكل على الله عز وجل
ألهم الجهاد الأفغاني معنى التوكل على الله وهجر الشباب بيوتهم الآمنة وعوائلهم المحببة ونفروا إلى سوح الجهاد المشتاق xornimadii afghanistan kadib iyo jabkii ruushka wuxuu abu khaalid ku soo noqday dalka bakistan halkaas oo uu kasii ambaqaaday waxbarashadiisii jaamacadda ilaa uu takhasus gaar ah u yeeshay qaliinada hanaqaadka imaarada islaamiga afghanistan kadib wuxuu doctor sarbuland zubeyd sal dhigtay deegaanada xadbeenaadka halkaas oo kala shaqaynayay hay-ado kheyri ah daaweynta iyo daryeelka reer afghanistan oo xilligaas la kulmayay go-doomin adag sababo ku aadan martigelintii ay u sameynayeen muhaajiriintii uu ka mid ahaa sheekh usaama bin laadin raximahullah lix bilood kadib duulaankii maraykanka ee afghanistan xukuumadda islaamabad oo awaamiir ka helaysa washington ayaa albaabada isugu dhufatay isbitaaladii ka furnaa xadbeenaadka oo doctor abukhaalid ka mid ahaa ragga ka shaqaynayay isagoo murugeysan ayuuna kusoo noqday magaalada ruwalbandi oo ah deegaankiisa rasmiga ah
من بين هذه الوسائل الإجرامية تسليط أرذل خلق الله على أعناق الأمة لا هدف لهم إلا خدمة خطط أمريكا ضد أهل الإسلام पर भी लगू काबुलो शाम यमन सब की जबी पर भी लगू marka uu halkan marayo dokumentariga asxaab wuxuu soo bandhigayaa dhinac ka midana furka wacdaraha ay reer bakistan dhigeen markii muhaajiriin badan ay kasoo baxeen afghanistan duulaankii maraykanka kadib shacabkan ku canka khiirada iyo difaaca diinta ayaa qalbiyada u furay ka hor albaabada muhaajiriintii ay ka mid ahaayeen mashaa'ikhda jihaadka ee kasoo inxiyaasay afghanistan militariga bakistan oo ku biiray isbahaysigii la dagaalanka argagixisada ee uu maraykanku horboodayey khiyaano adag oo ka dhan ahaa mujaahidiintan ku kacay ayaa waxaa kasoo dhexbaxay shakhsiyaad kooban laakiin qaatay door iyo kaalin adag waxaa ka mid ah raggaas maajar caadil cabdilquduus oo ilma oodo yihiin doctor abukhaalid sheekh axsan casiis doctor arshad waxiid iyo ustaad xasan quul kuwaas oo kaalin adag ka qaatay sidii qiyaadaadkii mujaahidiinta ee ku go'doonsanaa buuraha toorabooro looga saari lahaa halkaasi dib udejinna loogu samayn lahaa gudaha dalka bakistan iyagoo ka faa'iidaysanaya teetalada ciidan iyo magaca ay ku dhex leeyihiin ciidanka iyo xukuumadda bakistan ee majmuucadan ku guulaysatay in qaar ka mid ah hogaamiyaashii alqaacida ay ka soo saaraan afghanistan si nabad ahna ku keenaan bakistan waxaana hoggaankaasi ka mid ah sheekh mustafa abulyaziid cazaam al amriiki khallaad ibnu catash mustafa al hawsaawi cadnaan shukri zuheyr al maqhribi iyo rag kale in muddo ah oo ay shaqadan ku howlanaayeen kadib waxaa xogta majmuucadan ay u dustay dowladda maraykanka guriga maajir caadil cabdilquduus ayaana laga qabtay hogaamiye khaalid sheekh maxamed maajir caadil cabdilquduus iyo saraakiishii kale ee mujaahidiinta ahaa ayaa markii dambe gacanta lagu dhigay waxaana eed iyo tuhmad looga dhigay garabka ay siiyeen mujaahidiinta taasoo keentay in lagu rido xabsi daa'in لتحركات المجاهدين فقد وفق الله أسود الإسلام مستغلين رتبهم ووظائفهم نقل قيادات المجاهدين من أفغانستان إلى إقليم سرحد وإقليم بلوشستان وإقليم البنجاب ونقلوا البعض إلى كراتشي وضواحيها في السجن
wuxuu filimka cusub ee asxaab markan soo gudbinayaa muuqaalo ay tahay markii ugu horreysay oo la faafinayo waxaana ka mid ah mashaa'ikhda kale ah sheekh usaama bin laadin sheekh ayman aldawaahiri sheekh mustafa abulyaziid sheekh abu cubaydat almisri sheekh khaalid alxabiib sheekh abiyaxya aliibi sheekh ixsaanullah assacdi hogaamiye asmaraay sheekh abiliith aliibi iyo sidoo kale wiilasha uu dhalay sheekh usaama bin laadin haddii aan ku laabano qisada doctor abukhaalid sannadoha uu ku sugnaa magaalooyinka waaweyn ee bakistan waxaa ugu dambeyntii la ogolaaday inuu usoo hijroodo deegaanada ay qabaa'ilku ku xoogan yihiin ee bakistan halkaas oo ka bilaabay dadaallo ballaaran oo uu ku daryeelayo dhaawacyada mujaahidiinta iyo bukaanada dadka muslimiinta ah wuxuu kasoo tegay dhaldhalaal adduun isagoo ka doortay u adeegidda addoommada allah wuxuu ahaa agaasimaha isbitaal guud oo ku yaala bakistan iyo dhakhtar ku xeeldheer qalinada adag marka laga yimaado kaalinta caafimaad ee uu qaadanaya doctor abukhaalid wuxuu ahaa aqoon-yahan arrimaha siyaasadda iyo dagaalada ku xeel dheer taasina waxay keentay inuu bixiyo silsilado dowlaad ah oo la siinayo saraakiishii ciidamada mujaahidiinta aqoonta madaafiicda uu horay abukhaalid uga soo bartay afghanistan xilligii uu socday dagaalkii midowda suufiyeed wuxuu markii uu yimid wasiiristan ku biiray dowlaad ku saabsan qarxeeda oo uu bixinaya khabiirkii mutafajiraadka alqaacida sheekh abukhadaab raximahullah taasoo ka dhigtay in uu noqday shakhsiyad culum badan kulansatay isdaarkan dokumentariga ah ee baahisi asxaab loogana qisoonayo taariikhda halgan ee doctor abukhaalid sarbuland zubeyd ayaan halkan ku ekayn waxaana mu'asasadu ballan qaaday in uu jiri doono jus kale
كان الدكتور أبو خالد رجلا ربانيا اجتماعيا متواضعا خدوما ومن أهل الجود والكرم كل هذا مكنه من الاندماج السريع بين المجاهدين وعامة المسلمين في وزيرستان ورزقه الله القبول في قلوبهم
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediyaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay suheeb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxa dunida waxaan ugu horrayn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa warbixin uu daabacay wargeyska sharqul awsad ee ka soo baxa dalka ingiriiska taasoo ka hadlaysa hadalla ka soo yaray wasiirka arrimaha dibadda iiraan iyo madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden waxay ugu horrayn ka hadlaysaa majalladda bayaan uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda tehraan kaasoo u muuqday sida ay xoguhu sheegayaan mid mugdi gelinaya in heshiis xabad joojineed laga gaaro loolanka adag ee hadda ka dhex socda maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ururka isugu yeera xisbullah kaasoo dabcan sida laga warhayo saamayn xooggan ku yeeshay qaybo ballaaran oo ka mid ah dalka lubnaan gaar ahaan caasimadda waddankaas ee beyruut waxaa wasiirka arrimaha dibadda iiraan sheegay inka iiraan ahaan ay doonayaan haddii xabad joojin ay ka dhaceysa dalka lubnaan in sidoo kale ay muhiim tahay in xabad joojintaas ay la socoto mid iyada la mid ah oo ka dhacda gudaha ghaza markii hadalkaas uu ninkan ka soo yaray waxaa durbadiiba la muujiyey in suuragal aysan ahayn middaas iyadoo loo aaneynaya in heshiiska xabad joojineed ee gudaha ghaza uu noqday mid gacmadaalis ah dhinacyaduna ay isku mari la'yihiin wax natiijo oo horu socod ahna uusan ka soo muuqan waa dabcan sida hadalka loo dhigee waxay saxiifaddu intaasi ku daraysaa in haddii la isku dayo in hal mar ay heshiis ka wada dhacaan gudaha filistiin iyo dalka lubnaan ay qaadan doonto wakhti fog xiisadda ka dhex aloorsan maamulka gumaystaha yuhuudda iyo ururka isugu yeera xisbullahna ay noqon doonto mid ka sii karaar qaadata inta hadda ay joogto warbixinta saxiifadda ayaa dhanka kale waxa ay u gudbaysaa madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden oo ka hadlay misna si gaar ah wax looga weydiiyey hardanka muddooyinkan dambe ee u dhexeeya maamulka isugu yeera israa'iil iyo kan shiiciga ah ee isagana la magacbaxay xisbullah waxa uu sheegay in ka maraykan ahaan hadda aysan u qorshaysnayn in maamulka yuhuudda ay ku garab istaagaan duqeymaha iyo weerarada dhulka ah ee uu ka wada gudaha dalka lubnaan ayna ka fogaan doonaan tallaabo noocaas ah inta karaankooda ah dabcan waa sida uu baydhan hadalka u dhige xaaladaha dardaarwarinta ah ee muddooyinkii dambe ka soo baxaya in heshiis xabad joojineed laga gaaro gudaha dalka lubnaan iyo guud ahaanba xiisadda u dhexaysa ururka isugu yeera xisbullah iyo maamulka gumaystaha yuhuudda waxay dabcan intooda badan ku qotomaan hadal la mid ah midkii hadda ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda tehraan xiisadduna sida aan ka warhayno warbaahintuna ay soo tebinayso waa ay ka sii karaar qaadanaysaa marba marka ka sii dambaysa halka ay hadda joogto haddii aynu intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin ay daabacday saxiifadda forean affairs oo ay kaga hadlayso xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo saacadihii lasoo dhaafay sheegay in maanta waddamo badan oo dunida ah ay doonayaan inay afduubtaan dadka reer yurub ayna beddelaan dhaqamadii soo jireenka ahaa ee ay lahaayeen waxa uu blinken waddamadan ku sheegay inay yihiin ruushka kuuriyada waqooyi iyo shiinaha oo dhammaantood iskaashanaya waxayna doonayaan in innagu aan iyaga hoos tagno oo ay ina maamulaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey xogayaha arrimaha dibadda maraykanka waxa uu intaasi ku daray in ciidamada yurub ay hadeertaan u baahan yihiin in lagu sameeyo dib u eegis iyo isku dheelitirnaan hor leh maadaama buu yidhi xeedxeedashada ka soo muuqata ruushka shiinaha iyo kuuriyada waqooyi oo iswada garabsanaya ay sabab u noqon doonto burbur xooggan oo na soo gaara haddii ciidamadeenna aanan dib u qalabayn xooggan lagu samayn waxa uu antony blinken hadalkiisa intaasi ku sii daray in awoodahan moscow beijin iyo pyongyang ay dhammaantood doonayaan in qaab maquurin ah ay ku wajahaan colaadaha hadeertan ka taagan dunida inteeda badan waxa uu ugu dambayntii maqaalka majalladan uu sheegayaa isagoo soo xiganaya antony blinken in maraykanka tan iyo markii xilka uu qabtay jo baiden ku-xigeennaay u noqotay kamala harris uu isku beddelay mid awood ahaan liita hadeertaanna ay ka cabsi qabaan awoodihii uu soo sheegay ee isbahaystay waxaana loo baahan yahay buu yidhi in dib u habayn iyo dib u dhis ballaaran lagu sameeyo ciidamadeenna haddii aynu intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeeska ameerikaanka ah ee new york times taasoo ka hadlaysa arrimaha cunsuriyadda oo muddooyinkan dambe xargagoosad ku noqday gudaha dalka koonfur afrika sida majalladdu ay sheegaysa loolanka adag ee gaaray gacanka hadalka ee u dhexeeya beeralayda madowga ah iyo beeralayda caddaanka ah ee ku nool dalka koonfur afrika ayaa noqday mid sababay dilal foolxun oo lasoo diiwaangelinaya muddooyinkii dambe inta warbixintan ay socoto waxaa lasoo qaadanayaa dhacdo saacadihii lasoo dhaafay loo geystay laba haween oo madow ah kuwaas oo ku sugnaa mid ka mid ah beeraha ay ku leeyihiin gudaha dalka koonfur afrika waxaa labadan haweenka ah markii la dilay kadib inta jirkooda la jarjaray hilibkooda la siiyo doofaar taasoo ama kaag iyo dhabanahaysi ku noqotay bulshada madowga ah ee ku nool dalkan sida wargeesku uu ka soo xiganaya madaxa xafiiska beeraha ee ku yaala magaalada johannesburg waxa uu sheegay in falalka noocan ah ay ka dambeeyaan beeralayda caddaanka kuwaasoo in qarniyo ah la nool bulshada madowga waxayna salka ku haysaa baa la yidhi arrimo isugu jira cunsuriyad dhanka midabka ah iyo diimo kala duwan waxaana baraha kala duwan ee internetka lagu arkayey sida xitaa uu wargeesku uu soo bandhigayo sawirro kala duwan oo ay ka soo muuqanayaan bulshada madowga ah ee dalka koonfur afrika iyagoona ku dhawaaqaya ereya ay kaga soo horjeedaan beeralayda caddaanka ah ee xilli weliba ku kaca falalkan oo kale guud ahaan inahaas ayaan uga baxaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan
wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
سواقيها بشرى